mudan karim idil ahaantiinba halkaad nagala socotaan waa v o a washington haatanna wicitaanka dhegaystaha kusoo dhawaada waxaa inala socodsiinaya jaamac buulle jaamac
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad xad walba hadaha hawada kala socotaan qodobka toddobaadkan aan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha kusoo qaadanayna dhegaystayaal waa khayraadka dabiiciga ah in badan ayaad dhegaysta oo maqashay soomaaliya waa barwaaqo oo khayraad badan ayaa ka buuxa oo mid hoose oo dhulka hoostiisa ah badda iyo berigaba waxaa taalla nimco aad u badan oo soomaalidu ay hal ka mid ah khayraadka faraha badan ee eebba ku manaystay ay ku noolaan karaan haddaba maxaa ka dhaba in khayraad dalka ka buuxo muxuuse yahay khayraadka dabiiciga ah ee la sheegayo su'aalahaas iyo kuwo kaleba waxaan marti uga nahay inuu nooga jawaabo barasare cismaan salaad xisi oo ka takhasusay cilmiga geologiga doctor cismaan waxa uu jaamacaddiisii koowaad ku qaatay magaalada muqdisho iyo jaamacaddii ummadda isagoo b h d dii ku diyaariyey jaamacadda florenza ee dalka talyaaniga doctor cismaan waxa uu mar labaad b h d ku diyaariyey dalka canada jaamacadda carleton ee magaalada ottawa waxa uu hadda geologiga ka dhigaa jaamacadda regina ee galbeedka dalkaasi canada doctor cismaan salaad xisi kusoo dhowow v o a iyo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ugu horeynna waxaa la isweydiin karaa waxa aad laba jeer b h d uga diyaarisay hal maado waa geologiga bismi illaahi araxmaan iraxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa sayidina moxamed wacala aalihi waasxaabihi ajmaciin marka hore waxaan salaamayaa dadweynaha soomaaliyeed ee barnaamijkan dhegaysanahaya salaan kadib maxa waxaan ilaahay ugu mahadnaqahayaa inuu ummaddeena abaartii ka saaray waxaana ilaahay ka baryayaa in uu soomaali caqligeeda iyo cududeedaba isugu geeyo sidii ay u hanaan lahaayeen dowladnimo taam ah ilaahay taasaan inoo weydiinaya aamiin intaa kadib adigana waxaan kaaga mahad celinayaa inaad igu martiqaadid barnaamijkan waxaana rajaynayaa inuu noqdo insha allahu in mid laga faa'idaystay uu ahaaba markaan usoo noqdo su-aashaadii ahayd maxaa kugu kalifay inaad laba p h d aad samaysid waxa weeye anigu markii aan jaamacadda soomaaliyeed kasoo baxay jaamacadda soomaaliyeed ayaan waxaan ka ahaa barakaaliye kadibna deeq waxbarasho ayaan dalka talyaaniga usoo aaday anigoo halkaas ka bilaabay p h d ga talyaanigaan ku sameeyey waxaan soo gabagabeeyey p h d daas kun iyo sagaal boqol iyo sagaashankii waxayna ahayd xilligii aan ku talagarsanay inaan ku noqdo dalkii hooyo si aan jaamacadda waxbaristii iyo cilmibaaristii baan uga qayb galo nasiir daro waa suurtageli weeday oo dagaalkii sokeeya ayaa arrintaas iga hor istaagay markaas ayay dan igu khasabtay inaan usoo baxo dhinacan iyo canada kadib waxaan is iri cilmi baare bal jaamacadaha ka noqdo oo ka raadso markii aan jaamacadaha ottawa ku yaala oo laba ah ottawa university iyo carleton university aan tegayna waxay yidhaahdeen waxaan kuugu qiimaynaynaa shahaadadii talyaaniga ee p h d ga ahayd master inay u dhiganto oo ku tixgelin mayna inay u dhiganto p h d canada inay u dhiganto markaas ayay kale igu igu dhamaatay ah in aan p h d kale aan sameeyo alxamdulilah ilahina waa igu guulisiyey waa aanan sameeyey sida la wariyo soomaaliya waxaa ka buuxa khayraadka dabiiciga ah fadlan marka hore noo qeex waxaa la isku yidhaahdo khayraadka dabiiciga ah khayraadka dabiiciga ah si kooban haddaan u sharxo waxa weeye wax kasta oo nacfi dhaqaale u yeelan kara bini aadamka oo uu ilaahay si dabiiciga u abuuray marka labadaas shuruudoodaa muhiim ah in ay dhaqaale u leedahay bini aadamka iyo in si dabeeca dabiica ay u abuurantay marka halkaas waxaa ka baxaya wixii bini aadamku farsameeyey sidiisana laba qaybood ayaa loo kala saari karaa oo ah qayb ah oogayaal oo oogaday taal iyo qayb ah uur ku jir oo dhulka hoostiisa ku jirta oogayaalka laftiisa laba qaybood loo kala qaybin karaayo beriyaal iyo badyaal ah oo wixii beriga inoo yaallo sida dhirta iyo ugaarta iyo biyaha dhulka korkiisa iyo wixii lamida ciidda beeraha mataqaana ku fiican iyo qaybta baduna de waa kalluunkii iyo biyihii badda oo siyaalo badan looga faa'iidaysan karo qaybta uur ku jirta ahi waa qaybta geologiga ah oo geologiga wax alla wixii dhulka hoostiisa yaalla ayuu ayuu ayuu darsaa marka qaybtaas ayaa iyaduna jirta marka si guud ahaan khayraadka dabiiciga ahi waa waxaas uu ilaahay abuuray bini aadamkana faa'iida u leh ama gudaha ku jiro ama banaanka ha yaalle marka lasii kala dhigdhigo marka waxaa aada loo maqlaa khayraadka dabiiciga marka carabka lagu dhufanayo khaasatan soomaaliya shidaalka macdanta iyo waxyaabaha la halmaala arrimahaas oo adiga takhasuskaaga ka mid a bal wax nooga taabo maxaa soomaaliya kaga jira soomaaliya khayraad fara badan intaas yaa yaa ku jira waa qaar qaar la og yahay in ay dhaqaale ahaan looga faa'iidaysan karo iyo qaar u baahan weli cilmi baaris in in in lagu sii sameeyo matalan waxaa jira macdan la hubo inay dalkeena ku jirto oo u baahan in laga faa'iidaysto sida macdanta tinka la yidhaahdo oo ku jirta masalan majayahan meesha la yidhaahdo oo boosasa agteeda ah dhalan oo ceelaay agteeda ah haddii ala ku ron yahay birta oo dhinacan diinsoor iyo buur la yidhahdo buur qalin ku jirta uraniumki oo caliyo geele iyo iyo gobolada galguduud ku jira ku jirta macdan noocaas ah oo la hubo inay jirto kafaa'idaysigeedana loo baahan yahay waa ay jirtaa kuwo kale oo waxaa jira ifafaalaheodii uu muuqdo balse u baahan cilmi baaris siyaada ah in in in lasii sameeyo sida naxaasa oo kale iyo dahabka oo kale oo xiriirtan goliska la yidhaahdo oo gobolada waqooyi u badan ay ka jirta iyo iyo iyo buurahan buur xakaba ereyadaas la isku yidhaahdo o dhan marka kuwaasna ifafaalahoodii ayaa meela laga arkay waana loo baahan yahay maclum kale waa jira kuwa la yidhahdo masalan platinum platinum group elements minerals ayaa jira marka baalistaan fara badan ayaa kuwaas loo baahan yahay intaa ka suga waxaa jira dhagax siyaabo badan looga faa'iidaysan karo tusaale ahaan waxaa kamid ah dhagaxa shamiitada laga sameeyo oo dalka soomaaliya meelo fara badan ee ka jira waxaa kamid ah gypsumka macdanta la yidhaahdo oo laga sameeyo guryahan diyaarsan ama prefabricated houses ama ama ama wallska la yidhaahdo waxaa jira quartiska macdanta la yidhaahdo oo laga sameeyo dhalooyinka oo ka jirta soomaaliya meelo fara badan ka jirta marka dhagaxaas faraha badan oo looga faa'iidaysan karo xagga dhismaha iyo shamiitada iyo wixii lamid ah isaguna waa waa aad iyo aad buu inoo kugu badan yahay waxaa kale oo taas aad uga sii muhiimsan dhinaca biyaha dhulka hoostiisa ku jira biyo fara badan ayaa ceegaaga dhulka hoostiisa waana doqonnimo run ahaantii ayaan dhihi karaa in dadkeennu biyo la-aan mar kasta la daalaadhaco waana arrin u baahan mataqaana in aad iyo aad wax looga qabto looga intaan macdanta iyo batrool iyo waxaas aan loo gudbin waxaa baahida ugu weyni waa waa biyihii weeye biyuhuna dhulka hoostiisa aad iyo aad bay ugu badan yihiin waxaa intaa soo raca marka batroolkii soomaaliya batroolka ku jira aad iyo aad waa la isweydiiyaa soomaaliya dhul fara badan ayaa sida ifafaalaha geologiga uu noo sheegahayo iyo ceelashii ilaa iyo hadda la qoday waxyaalihii laga arkay oo geology ahaan ay muujinayaan in uu jiro ifafaalo fara badan oo ah dhufo inuu soomaaliya ku jiri karo meelo yar yar maaha masalan buurahaas buurxakaba iyo xiriirkaas goliska maaha oo batrool aan laga raadinayno macdanta aad iyo aad ugu ugu haboon dhulka intiisa kale oo dhan waxaa ku jira mataqaana ifafaalihii muujinahayay in batrool uu ku jiro marka yaas khayra khayraad ahaan waa dihinnahay khayraad fara badan ayaa jira laakiin ilaahay waxaan ka rajaynaya inuu inaan subansiiyo sidii looga faa'iidaysan lahaa khayraadkaas waayahay sidii aad su-aalahaadii horeba aad uga jawaabtay khayraadka waxaad u kala saartay wax banaanka yaala iyo waxa gudihia dhulka hoostiisa ku jiro maxaa fudud oo iyadoo aan heshiisyo shisheeye iyo maalga shisheeye la raadsan ay soomaalidu ka faa'iidaysan kartaa khayraadka dalka yaala khayraadka joolojiyeed marka la fiiriyo si looga faaidaysto guud ahaan wuxuu u baahan yahay dhaqaale aad u fara badan iyo kambaniyo mataqaana xoog leh oo dhaqaalo fara badan geliya ayuu ubaahanya matalan hadii la yidhahda batrool baa la baaraya lagama fursanayo in la helo kambaniyadan waaweyn oo dhaqaalaha malaayiinta leh oo halkaas geliya soomaali fara badan oo ama yani samayn kara kambaniyo waaweyn oo mataqaana sida sheel oo kale iyo wax lamid ama wax u dhow xoogaa waxaan isleeyahay soomaalida kuna jira marka khayraadka qaar looga baahan yahay in kambaniyo waaweyn ay yimaadaan waa waa muhiim laakiin waa jiraan kuwa inagu aynu ku filannahay tusaale ahaan waxaa kamid masalan biyaha hadda aan ku lahaa ceelal in la qodo waa loo baahan yahay dadku ama si gaar loo leeyahay ceelal ha u qoteen ama si public ha u qoteen masalan taa waa la samayn karaa waxyaalaha kale oo la samayn karo oo haddii dad isu tag tagaan looga faa'iidaysan karo waxaa kamid ah warshad shamiito oo kale waa la samayn karaa tusaale ahaan inkastoo xoogaa dhaqaale malaayiin oo ubahantay lakin sida batroolka oo kale maaha haddii alla ku ron yahay waxyaalahan kale oo dhismaha dhagaxa dhismaha looga faaidaysto salaadka oo kale masalanba ama kuwaan layihahda marmarka waxa la yidhahdo o kale meelo fara badan bu dalkeena ka jira dhagaxa marmarka oo kale warshada marmarka samayso oo kale dadku hadday isu tagaan waa samaysan karaan marka waxyaalo noocaas ohoo aan isleeyahay taagta soomaaliya waa ku filnaan karaan waa jirtaa laakiin waxaa kaloo iyada muhiim ah in la helo degenaansho siya sadeed iyo mid dadeedba in la helo meel aan nabadi ka jirin oo aan dowladnimo ka jirin ma ma kuma haboona in mataqaana laga sameeyo horumarka noocaasa tallaabo fiican baan isleeyahay hadda waa waa la qaadaya ilahina waxaan ka rajaynayaa in uu dalka inoo dejiyo innagana aynu tuso khayraadka aynu leenahay iyo sidii aynu uga faaidaysan lahayn dhegeystayaal waxa aad la socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaan toddobaadkan ka hadlaynaa khayraadka dabiiciga casriga ah ee dalkeena ku jira waxaana inoogu marti ah barasara cismaan salaad xirsi oo maadada geologiga ka dhiga jaamacadda regena ee dalka canada aan u baaqo bal dhegeystaha koowaad dhegeysta adigoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo kusoo dhawow barnaamijka aad baan idin salaamaya aniga magacaygu waa faadimo ibraahim joogto magaalada hargeysa profeseerka iyo dhegeystayaasha khadka ku jira iyo intayna dhegeysanaysa intaba aan u salaamaya waxa weeyaan walaal horta isla-aasha waanu ima doonaa aan ra'yigayga ku horeeyo horta waxa weeyaan dalka soomaaliya khayraad cayn waliba wuu ku jiraa bad iyo beriba wuu buuxaa waxase weeya khayraadkii badda waa tanoo dee dalkiiba wuu difaacan kari laayahay taa dhibkeedaa ka taagan oo dalkii isma wada haysto khayraadkii wadanku midhay iyo cayn waluu ahaadadana dee gobollo gobolkii kale uma gudbayo oo iminka marka mashruucii mugambo ee kaxeeyey silid iyo kismaayo ilaa duleedkii kismaayo cayn waliba ku yaalay ee bad iyo beriba isku qoofalaa dee mar haddaan gobollo gobolkii kale u gudbaynin oo taa maarata khayraadkii dalku maaha yacni iyo waxaan macnalayn buu kusoo koobmayaayo roobkina cidlown buu iskaga baaba'ayaa waayo dee dhulkii oraad baa harakaysay dalkiina isma wada hay maamul goboleedadii kuma fikirayaan waa tahay si aad isu wada qabsataan oo dhulkiina aad u hagaajisataan aada isqabsataan laakiin brofeseerka waxaan anigu weydiinayaa maanta caalamka dalka kenya ee shuruud la-aan afrika u maalgeliyaa waa china waxaa tahay inuu beri dhawaytoola jabuuti tareenka u dhexeeyo iyo maaragtay etoobiya uu sameeyey iminka nairobi ka casriga ah ee bambaaso ka dhaqaaqaya isagaa sameeyey maxaan ku dhahay south sudan isagaa shiiraalka usoo saaray maadaamuu dalkaa china yahay mid lagu xisaabtami karo oo xarunta ugu weyn midowda afrika ee etoobiya ku taalla macaa eeriboorki uu gudaheeda ku sameeyey shuruud la-aanna ay tahay walaal maxay kula tahay soomaaliya inay wax soo saarkeeda kula tiirsato inta kolba shirka kala daalinayso Aad- ay odhanaysa waxbaan idiin soo Aad ayaad u mahadsan- waxaan kaga dhaqaaqanto Aad- taasan profeseerka weydiinaya aad ayaad u mahadsan tahay faadimo oo joogto hargeysa profesor cismaan kusoo dhawow faaduma aad iyo aad baad u mahadsan tahay Eh, run ahaantiina waxaa taabatay eh, nuqdooyin loo baahan yahay oo weliba hadda mid ta- markaa taabatay khayraadkeena badda oo soomaali oo dhanba ku- ku filan kana badan in mataqaanaa ay ka jirto dhib weyn ay ka jirto oo aynan ilaalsan karin een, qashina waa lagu daadinayaa waa la sheegaa een, eh, jariifka iyo kalluunka iyo la qaadanayana iyana waa jirtaa marka intaa kasoo kaco su-aashaada ah tabariyada inta ka wareegno china ma u wareegnaa horta arrintaas waa arrin siyaasadeed oo u baahan siyaasiyiintu in ay ka gaaraan mataqaanaa go-aankeeda adduunkana waa jirtaayo waa la hardamayayo wadan walba isagaa mataqaanaa interestigiisa iyo waxa dani ugu jirta dadkiisa iskaga yaqaana marka arrintaasi waxay ka tolantaa siyaasiyiinta soomaali hogaaminaya heerkay doonaan ha ahaadeen khaasatan dowladda federaalka ah ayay u taallaa in ay u jeediso siyaasadeeda dhinaca ku habboon soomaali xaggee dani ugu jirtaa marka waa waa fikrad aad iyo aad u fiican een, ee, soo dhaweyna mudan laakiin waa arrin u taalla een, een, een, ee, dowladda een, federaalka ah iyo iyo dowlad goboleedyadaba iyagoo wada shaqaynhaya waa tahay ee dhegeysto kale ayaan u baaqayaa dhegeysta adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo kusoo dhawow barnaamijka aad iyo aad baan idinkugu mahad celinayaa v o e da iyo maaragtay marti sharafta ku jirta maaragtay khadka igula jirta profesor cismaan iyo walaashay hargeysa kasoo hadlaysay aad iyo aad baan idinkugu mahadinayaa barnaamijkan maaragtay caawa aad bar- een, ku marti qaaday profesorka waa barnaamij aad iyo aad u qiimo badan oo muhiimadiisa leh waayo ummadda soomaaliyeed saan ka warqabno meel kastay joogto waxay ku dhacday dowlad la-aan iyo horumar la-aan bay ku dhacday marka mar walba aad iyo aad bay mataqaanaa u danaynaysaa ummaddu meel kastay joogto maaragtay waxyaabaha horumarka ah maaragtay ummadda ka dhexeeya waa tahay dhammaan gobolada gobolada soomaaliya adigoo Waxaan mahadsan hadda- waxaan weydiin lahaa profesorka su-aashaada ka hor adigoo mahadsan waxaad Waa- noo sheegtaa magacaaga iyo meeshaad kasoo hadlayso su-aasha horta intaan aan u gelin magacayga waxaa la yidhahdaa cali maxamed ciise oo kasoo hadlaya degmada garbaharey oo maaragtay maamul goboleedka jubbaland ka tirsan marka een, su-aasha muhiimadeedu marka haddaan u dhacdhaco waxa weeye een, waxyaabaha khayraadka ee wadankeena ku jira aad iyo aad bay u fara badan yihiin profesorku noo iftiimiyey ku noqosho male laakiin waxaad moodaa arrintan inay u dhacayso muhiimadeedu een, arrimaha siyaasadda sidii loo horumarin lahaa oo loo soo saari lahaa inay ku xiran tahay arrimo fara badan sida arrimaha siyaasadda oo dowladda salada ku fadhida maamul goboleedyada heshiiya dadka oo mataqaana yacni nabad iyo maaragtay walaal nabadda- eh, su-aal ma qabtaa oo wax su-aala ma soo gudbinaysaa maya hadda su-aalaha qaba waxaan ugu dhihi lahaa barsoorka weydiin lahaa aqoon-yahanada soomaaliyeed waa badan yihiin oo meelo badan bay joogaan mar walbana idaacadaha waan ka dhegeysanaa shanta qaaradood meelayna joogin ma laha wadankii wuxuu ku dhacay basanbaas dadkii baahi baa dhamaysay biyo la-aan baa dhamaysay cunno la-aan baa dhamaysay wax maaragtay solutions oo deg deg ah dowladdiina ma hayso aqoon-yahanaduna mar walba ma sameeyaan marka anigu waxaan dhihi lahaa masalan masalan ragga aqoon kale ee soomaaliyeed ee gobolada waddanka adduunka ku kala baahsan masalan waxyaaba waxaa jira waa waa mahadsantahay walaal waktiga ayaan noo suurtagelaynin taladaada intii hore ayaan ku daynaynaa aad iyo ayaad u mahadsan tahay dhegeysto kale ayaan u baaqayaa dhegeysta aba magacaaga oo saddexan iyo meeshaa joogto ku bilaabaya fadlan kusoo dhawow barnaamijka magacaygu waa nawaal cadceed waxaan joogaa magaalada gaalkacyo waan idinka mahad celinayaa bahda v o eda inaad jaanisteen inaan barnaamijkan ka qayb qaato waana salaamayaa marti sharafka halkan ku sugan waxaan kaloo salaamayaa profesorka islaan salaad waxaan jeclaan lahaa anigu inaan weydiiyo profesorka waxaa lagu tilmaamaa meelaha ugu kheyraadka badan geyga africa oo dhani waxaan weydiinayaa marka su-aasheedu waxay tahay qaab noocee ah ayaan kheyraadka soomaaliya lagu sheego uga faa'iidaysan karnaa innaga oo og inaynu lahayn warshado waaweyn iyo shirkado waaweyn oo inoo kaydinaya macnaha waxyaabaha khayraadka ah marka annagoo taas niyadda ku hayna qaab noocee ayaan khayraadkaasi uga faa'iidaysan karnaa aad ayaad u mahadsan tahay nawaal barasar cismaan salaad kusoo dhawow waa mahadsan tahay nawaal waana su-aal meesha ku jirta sidee looga faa'iidaysan karaa khayraadka soomaaliya inagoo aan u baahan kambaniyo shisheeye iyo iyo iyo dad shisheeye oo mataqaanaa waxaynu soo saar yacni heerka looga faa'iidaysan karo waa martabooyinka la gedsan weeye wax walbana waxay ku xiran yihiin taagta dhaqaale mataqaana lagu soo saarayo khayraadkaas haddii aynaan lahayn ka soomaali ahaan taagtii aynu khayraadkaa kusoo saaran lahayn kama fursanaysa inaanu u yeeranno cid taagtaas leh oo oo idinkaga faa'idaysa laakiin marka aan taagta soomaaliyeed qiyaastayda aan fiiriyo waxyaala aynu ku filan nahay ayaa jira waxyaalaha aynu ku filan nahay oo aan tusaalaha markii usoo qaatay waxaa ka mid a biyaha oo kale oo dhulka hoostiisa oo aada iyo aada soomaali ay ugu baahan tahay ceelal ceelal qoda yani in ceel qodanno oo ceelashaas xoolihiina uga faa'idaystaan dadku uga faa'idaystaan beerihiina looga faa'iidaysto waa wax aan isleeyahay soomaali way way ka saaraysaa dhibtaan joogtada ah oo maalin walba soo soo soo kordhaysa waxaa kale oo laga faa'iidaysan karaa masalan gibsom gaalkacyo joogtaa walaashay waa magaaladii aan ku dhashay weeye biyaha gaalkacyo waxa ina kharaariyey waxa weeye waa gibsomka meesha ka jira dhibtiisa un baan aragnaayo dheeftiisa ma aragno gibsomka masalan waxaa laga faa'iidaysan karaa in laga sameeyo waxaan la yidhahda prefabricate walls ee guryahan inta la diyaariyo hadhow derbiyadii la isu sursurhayo oo kale kambaniyad soomaaliyeed oo isu tagtaga waa ay samayn karaan mana aha gaalkacyo ama dooxada mudug keliya dooxooyin fara badan dooxada nugaal ha noqoto dooxada galguduud ha noqoto meelo fara badan ayaa jibsomkaasi ka jira oo laga samayn karaa warshadii soo samayn lahayd prefabricated wallskaas biyihii haddaan ku noqdo waxaa la samayn karaa biyahan hadda dhalooyinka iyo waxaas iyo lagu sameeyo oo mayosaxada la yidhaahdo waa la sameeyaa yani waa hab loogaga faa'iidaysan karo weeye laakiin haddii aynu nidhaahno batroolka iyo iyo macdan weyn badan oo la qodayo waxay u baahan tahay kambaniyo faraba kambaniyo dhaqaale heede leh haddii la helayo soomaali dii kambani intay aasaasato batroolkii qodan karta yaa rayt waa way ku fiicnaan lahayd laakiin waxaan isleeyahay soomaalidu ma gaarsiisnay heer aynu malaayiin dollar billions of dollars inaynu ta isu keeno aynu aynu kambani batrool iyo aynu aynu samayno aad ayaad umahadsan tahay dhegeystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan uu noogu marti yahay barasare cismaan salaad xisi oo jaamacadda regina ka dhiga geologiga waxaanan uga hadlaynaa kheyraadka dabiiciga ah ee soomaaliya ku jira barasare cismaan farta iyo meesha bugta ayaa is-oogya soomaalidu waxay aada u jalleecaysaa in shidaalka la soo saaro oo barwaaqa sooran aan noqono sida carabta oo kalena milyuumaad deeqa ah aan dunida annaga siino inta annaga wax naloo soo deeqayo tan iyo yaraanteedii waxaan maqli jiray shidaalka soomaaliya in la soo saaro waa uu fudud yahay waxaa hortaagan dowlado shisheeye oo ay carabtaba ugu horrayso haddii shidaalka iyagu lasoo saaro kooda ayaa soo daruurayo bal arintaa cilmiyan ma waxbaa ka jira mise waa kutarkuteen mase jirtaa in dowlada shisheeye carab iyo kuwo kaleba ha ahaadeen ay hortaagan yihiin in shidaalka soomaaliya lasoo saaro horta waxaan hore aan dadka soomaaliyeed ka dhaadhacsiin lahaa soomaaliya yacni suurtagalnimada xagga shidaalka haddii aan laba dhinac ka fiiriya mid waxa weeye juqraafi ahaan dalka soomaaliya meesha uu ku yaallo koonfurta waxaayna ka xiga kenya iyo tanzania iyo mozambique iyo uganda oo hadda laga helay basool suuq lacaqliya oo gaas iyo iyo iyo iyo iyo oilba leh waqooyiga waxayna ka xiga dawladaha carbeed oo haddee rubuc markii loo qaybiyo boqol meelo shan iyo labaatan boqolkiiba shidaalka adduunka uu kasoo baxo dhinaca galbeedka soomaaliya ee dhinaca hadda ethoobia gaas baa isagana laga helay oo mataqaanaa marka waxaynu ku dhex jirnaa dhexda baynu uga jirnaa gobollo badan iyo dawlado badan oo batrool soo saara marka sabab inagana la inuu kaga waayo ma jirto markaan juqraafi ahaan keliya fiiriyo markii aan fiiriyo cilmi ahaanta cilmiga geologiga iyo ceelashii la qoday iyo wixii laga arkayna ilaa iyo hadda yani ceelal fara badan ayaa muujiyey in ay ku dhan tahay wax ay wax alaali wixii suurtagelinahayay shidaal inuu jiri karo laakiin waxa la arkay waa ilaa iyo hadda waa wax dufan camal ah oo muujinaya batroolkii inuu samaysmay laakiin meeshii uu isaga oo ganacsi gal ah oo oo dhaqaale laga soo saari karo uu ku ururay ayaanan weli aan la helin taasna waxay u baahan tahay baaritaan sare oo mataqaanaa aad iyo aad u xoogan oo oo dhaqaale la geliyo ayay u baahan tahay yacni aad iyo aad baan geologist ahaan aan ugu kalsoonahay soomaaliya in uu batrool ku jiro laakiin u baahan yahay in baaritaan xoog la sameeyo su-aashaadi ahayd batroolka waxaa idinka hortaagan dawladaha carabta iyo dawlada shisheeyaha idinka hortaagan arrintaas anigu ma qabo waa midda koowaad horta midaan ah tiri haddii inaga shidaalkeena la soo saaro waxaa soo daroolaya kooda oo dhinaceenna soo aadaya arrintaas arrin wax ka jiraan maaha maxaa yeelay inaga iyo dawladaha carabta ama khaliijka inta la isku yidhaahdo way jirtaa xilli geology ahaan aynu isku dheganayn oo aynu hal dal oo wada soo haysta aynu ahayn xilligaan ka hadlayana hadde maaha xilli xitaa binaadan ku jira waa xilli aad iyo aad iyo aad uga horreeyey oo casrigii iyo sinka la yidhaahday iyo wixii ka horreeyey ah xilligaasna waa xilligii batroolka samaysmay wixii xilligaa ka dambeeyey waynu kala go-nay oo waxaa samaysmay waraqan dhexe oo ah gacanka cadmeed ayaa samaysmay markaynu kala go-nay innaga iyo iyaga wax isaga keeni jira oo shidaal oo inoo kala daroori karaahi ma jiro ugu dambayntii waxaan soo gaaray gabagabadii barnaamijka waxaanan jeclahay in aad wax ka tidhaahdo inkasta oo aad horey carabka ugu dhufatay inaadan siyaasi ahayn tan iyo burburkii dowladdii dhexe waxaa jiray heshiisyo kala googoos ah oo maamul goboleedyada hadday ahaan lahayd somalilan hadday ahaan lahayd puntland iyo deegaano kaleba carabka lagu dhufanayay inay jiraan heshiisyo shirkado gooni gooni ah lala galay inay shidaal baaraan waxaa kale oo jirtay in dowladdii dhexe ee hadda wakhtigeedii dhammaaday ay shirkaddii some oil siisay heshiis ay ku baarayso shidaalka soomaaliya ku jira inkastoo wax soo saar uusan ku jirin ma jiri kartaa khatar ku saabsan dowladahan taagta daran ee aan wakhtigan ahayn dowlado buuxa hadday somalilan ahaan lahayd dowladaan la aqoonsanayn iyo haddii dowladda dhexe ee koonfurta ay ahaan lahayd aysan ahayn dowlad deegaano badanna ka talisa dhaqaale iyo tabarteedii kale ee maamulna lahayn in heshiis lala galo shirkado waaweyn waa midda koowaad horta soomaaliya shirkado waaweyn oo yimaada oo batrool baara waxaa ugu dambeysay xilligii dawladii dhexe ay burburtay dawladdii dhexe xilligeedii baa contractyaasha la siin jiray waxaa soo raacay xilligii hadda dhinacan puntland dawladdii faroole iyo tii ka horreysay oo allaha u naxariiste cadda muuse ay siiyeen contract masalan africa oil ilaa iyo dhowr iyo labaatankaa sano oo hadda soomaalidu mataqaanaa burburka ka jiray labada ceel ee keliya ee la qoday waa labada ceel ee laga qoday dhinacaasi puntland marka aan ka fiiriyo geologist ahaan iyo cilmi baaris ahaan waynu u baahannahay in waddankeena cilmi baaris lagu sameeyo batrool laga baaro maxaa yeelay markii la ogaado in batrool ku jiro markaas ayaa waxaa kacaya qiimaheena iyo iyo dalkeena qiima haddii laakiin aan waxba baaris laga samayn haddaba meelaan waxba aan laga ogeyn weye midda ah khatar ma ku jirtaa in mataqaanaa contractyaashaan la gelayo in ay inaga dhib ah inoo keento waxay u taallaa dawladaha gobolka iyo iyo midda federaalkaaba inay iyagu la gorgortamaan oo interestiga dalkooda iyo dadkooda ay kala gaaraan kambani kambanigu interestigiisuu fiirsanaya iyo danta isagu uu leeyahay iyo sida uu in badan uga heli lahaa dawladdaas iyo dhulkaas dawladdana waxaa u taalla iyaguna in ay sidoo kale xaribjiidka dhinacooda ka jiraano ay isku dayaan in allaaliya intii ay ay ka heli karaan oo oo ziyaado ah ay dhinaca kambaniga ka helaan laakiin mid baa jirta markii soomaaliya ay tahay dawlad mataqaanaa iyo dal dee burbursanaa intaasoo sano ilaa iyo haddana ishaysad uu jiro oo heerar kala gedsanaa ama heer dowlad goboleedyada iyo federaalka ha ahaadeen ama dowlad goboleedyada dhexdooda xataa qabaligeenii iyo iyo iyo problemkeena ha jire wax kugu soo degdegaya oo mataqaanaa baaritaan rasmi ah kusi samaynayo oo dhaqaalahooda raba inay geliyaan meel hadde ka hoos rabaan maamul weynay ka jirin dhibaatada ay leedahay waxaa intaa sii ziyaada ah haddii uusan jirin muwaafaqo ka dhexaysa dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka iyada lafteedu shidada waa waa sii ziyaadinaysaa marka aada iyo aad bay muhiim u tahay laba arrimood midda koowaad in dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ay isla helaan siyaasad degsan oo fadhida oo ay kusoo jiidanayaan maalgelinta kambaniyada shisheeye ee maalgeliya waxaa kale oo iyana muhiim ah in shicibka soomaaliyeed ay u nuglaadaan dowladda iyo systemka si ay loog loogaga faa'iideeyo khayraadka dabiiciga waxaa mashaakila markii la yidhaha meel baa wax laga baaraya in reerka degan intay soo qaatan dhulka yidhahdaan wallahi baan gow iyo gish male waa tahay waa marka tahay haddii problemyadaas isdulsaaran ay sii socdaan hadde khayraadka lii ka faa'iidaysanayno aad ayaad umahadsan tahay waktiga ayaa halkaa noogu dhammaaday barasare cusmaan salaad xirsi aad ayaan kaaga mahadcelinayaa waktigaaga adaa mudan waa mahadsan tahay dhegeystayaal barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan halkaa haynoo jooga haddii eebaha awoodda la idmo tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelya